إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee warbaahinta alfurqaan xarunta maamulka degmada yaaqshiid ee dowladda federaalk ayaa lasoo sheegayaa in muddo afar maalin ah ay ka maqan tahay korontada sababo la xiriira inay iska bixin waayeen oo laga jartay maamulka la baxay puntland ayaa digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan dhaqaalo xumi baahsan ayaa ka taagan magaalada muqdisho taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadkii masaakiinta ahaa ee ku nool nolol maalmeedkooda raadsan jiray soomaali badan oo ku nool dalka fiinland ayaa la qorsheynayaa in dib loogu soo celiyo soomaaliya qodobka dibadda dhulgariir ayaa ku dhuftay xeebaha mayn ee dalka maraykanka من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo dagaalkaasi ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed waxaana laga soo furtay hal qori oo ak ah dhanka hiiraan dagaal u dhexeeya dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa saaka ka dhacay duleedka deegaanka beereyabaal ee wilaayada hiiraan ilawareedi ayaa sheegaya in dagaalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaa xooga dheeraad ah laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiinta ay u dhigeen askar ka soo baxday deegaanka kambooni ee dhaca xadbeenaadka inta la xaqiijiyey dagaalkaasi waxaa ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale xarunta maamulka degmada yaaqshid ee dowladda federaalka ayaa lasoo sheegayaa in muddo afar maalin ah ay ka maqan tahay korontada sababa la xiriira inay iska bixin waayeen oo laga jartay cabdiraxmaan beder ayaa warkani eegaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxay sheegayaan in xarunta degmada yaqshid ee dowladda federaalka taabacsan laga jartay korontada sababa la xidhiidha inay dhiibi waayeen lacagtii jaarka ee korontada lagu lahaa maalintii shanaad oo xidhiidhaayay xarunta degmada yaqshid tahay koronto la-aan waxaana istaagtay dhammaan shaqooyinkii halkaasi ka socday muuqaala iyo sawiro laga keenay xarunta ayaana waxay muujinayaan inaysan wax howlla halkaasi ka soconin sababaha looga jartay korontada oo lagu sheegay inay bixin waayeen lacagtii laga rabay ayaa waxaa ugu wacan masuq maasuqa dhexdooda waxayna xaruntan maalinkii soo saartaa lacaga kumaanaan dollar ah oo laga qaada dadka halkaasi tagaa xogaha qaar ayaa waxay sheegayeen middaani ay dhacday dhowr jeer oo hore iyadoo ay maamulka degmadii xitaa lixsanayaan lacagii korontada ee howsha lagu kala waday dad fara badan ayaana waxay u xanabanayeen owlii shooqayaalkaasi ka socday oo hakad ku jira dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa waxay hore u sheegtay inay la dagaalami doonto masuq maasuqa waxaana hadda bannaanka imaatay heerka uu leegiyahay masuq maasuqa iyo isdabamarinta dhexdooda ahaatay iyadoonay xitaa kala xadayaan lacagii dadka ka soo qaadeen ee xarumahooda looga shaqayni lahaa maamulka la baxay puntland ayaa digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan sida warkani uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar maamulada ay shisheeyaha ka dhisteen deegaanada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari ayaa midba mid kale wax uu hawada u marinaya digniino culus iyagoona isku haysta xuduudihii gumaystaha kala dhex dhigay maamulka puntland ayaa kan somalilan waxa uu ku eedeeyey inay barakicin ku hayaan dadka shacabka ee degan magaalada cerigaawo xarunta gobolka sanaag cabdirasaaq axmed saciid oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka la baxay puntland ayaa wax uu digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay inaan marnaba la aqbali karin barakicinta uu maamulkaasi ka wado gobolka sanaag si gaar ah magaalada cerigaabo ee xarunta gobolkaas waxyaabaha hadda ka dhacay oo maamulka somalilan uu ka geystay iyo sida ay u dhaqmayaan waa wax aan la aqbali karin haddii waddadaas nabadda la xijin waayana dadku waana isdifaacayaan dowladooduna diyaar bay u tahay taasaan rabaa inaan ka idhaahdo cid baylaha noqonaysa iyo cid cid dhulkii haysan karta iyo cid cid guryahooda haysan karta midna ma jirto marka dadkaas waxaas ku howlan hadday maamul yihiin iyo hadday shacab yihiinba waa inay ka waantoobaan waxa ay ku jiraan hadalka guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland ayaa u muuqda mid dagaalku baaqaya labadan maamul waxaa marar badan dhex maray dagaallo ay isaga dileen saraakiil iyo askar dagaaladan ayaa lagu sifiyey kuwa lagu doonayo in lagu kala fogeeyo qabaa'il walaallo ah iyadoo jilayaal ay ka yihiin siyaasiyiin shisheeyaha ku xiran dhaqaale xumi baahsan ayaa ka taagan magaalada muqdisho taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadkii masaakiinta ahaa ee nolol maalmeedkooda raadsan jiray tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa soo gudbinaya dhaqaale xumi baahsan ayaa ka taagan magaalada muqdisho taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadkii masaakiinta ah ee nolol maalmeedkooda raadsan jiray arrintan ayaa waxa ay si gaar ah u saamaysay dadka ku shaqaysta mootobajaajta ay xasaska iyo carruurta u joogaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ay saamaynta ku yeelatay arrintani oo warbaahinta la hadlay xamarna dhagoolaa laga yahay intaan mootoolahayn dhagoolay xamar ka tahay magaalada dhan waaba la iswada furooyaaba reerkii dhamma aag dhan oo la degan yahay saddex qofood bisaaba reer ka leh dadki waa iswada fureen shiidkaa keenaaya shan iyo labaatan sitin in laga sugaayo o eber soo istaaga ka war meesha kiriyaa la rabaa korotaa la rabaa biilaa la rabaa caafimaad ila dadkii masaakiina laababka ku noolaay waa sii kacooyaan waxaa sidoo kale dhaqaale la'aan awgeed u burburay bilihii lasoo dhaafay qoysas badan iyadoo dhalinta u shaqa tagi jirtay tekedda beddelkeeda haatan gudaha tekedda ay cabitaano ku dhex wareejinayaan dad turki ah oo shaqadoodii lagu beddelay sida uu sheegayo mid ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho bilihii lasoo dhaafay sida laysku furay si caadiya maaha ha aad beena u qabtay arrintaas dad la raray oo hal baabuur ku guuray aa dhax isku sii furooya qoysas badan oo kala daga waan arkeen taasna waxaa keenaysa guriga hadda saaka aniga aan ka soo baxay gabar daraskayga ah shan cunugay wadataa wallaahoo bilah oo talaa goojo wax inaysan haysan waxay tiri magaaladaasaan u qarabtaya waxaan haaya ma lahaan ninkiina hadda ilmihii waaba kaga tagay wuxuu keenay ilaa ma lahane magaaladu wuu soo bixi magaalada derbiyadaas uu fadhiyo ambuu laabane marka hore tan wuxuu ka shaqayn jiray dekeddaas wuu ka shaqaysan jiray dekeddiina hadda wax shaqo maba ka jirtaba si kastaba ha ahaatee goobaha ugu badan ay dadkan muruqmaalatada ah ka shaqaysan jireen ayaa ah dekedda muqdisho halka oo ay dowladda federaalka maamulkeeda ku wareejisay shirka turki ah shaqola'aantan ayaa ku soo aaday iyada oo muqdisho ay ka jiraan xaalado dhaqaale xumo ah oo saamaysay kumanaan dad ah oo u badan danyar kuwa oo horay u haystay shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda haddaba xaaladda muqdisho ayaa ah mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa waxaana arrintan loo aanaynayaa in ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oo ummadda soomaaliyeed dhaqaalahooda guranaysa kuna biirinaysa dowlado shisheeye soomaali badan oo ku nool dalka finland ayaa la qorsheynaya in dib loogu soo celiyo soomaaliya warkani waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali dowladda finland ayaa wadda qorshe dalka soomaaliya dib ugu soo celinaysa soomaalidan sharciga haysan ee ku nool waddankaas warkan ka soo baxay xukuumadda finland ayaa yimid kadib markii haweeneyda ka wasiirka arrimaha gudaha waddankaas ay booqasho u kurgalayso musaafiriinta dadka ku nool dalkaasi ku timid magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyadoona kulamo la qaadatay xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo haweeneyda wasiirka arrimaha gudaha ka ah waddanka finland oo isla taagan boqolaal dad soomaali ah oo ku nool waddanka finland ayaa walaac xoogan ka muujiyay arrintan qabqabashada ayaa dhowaan ka bilaaban doonta waddanka finland ilaa iyo iminka macda sababta loo ereeyo dadka soomaalida ah ee jooga waddanka finland ee sharci la-aanta ah war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda finland oo lagu baahiyey barta ex horey loo ohan jiray twitter-ka ayaa u qornaa sida tan mudnaanta koowaad ee finland waa in la dejiyo qorshe wax ku ool ah oo la xiriirta dib u celinta iyo horumarka iskaashiga soomaaliya ee arrintan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda finland tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka maraykanka uu ka bilowday howlgal lagu soo musaafurinayo dadka soo galootiga ah ee soomaalida ku jiraan kadib go-aan ka soo baxay donald trump oo ah madaxweynaha haatan talada waddanka maraykanka gacanta ku haya dadka waxgaradka ah ayaa aaminsan in arrintan laga leeyahay dano gaar ah oo dadka soomaalida ah ee jooga waddanka finland ee sharciga aan haysan laga soo daabulayo
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda dhulgariir ayaa ku dhuftay xeebaha mayn ee dalka maraykanka dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay saddex dhibic sideed ayaa shalay oo isniin aheyd ka dhacay meel u dhow xeebta gobolka mayn ee waqooyi bari ee dalka maraykanka kaas oo burbur u geystay guryo ku yaala waqooyiga new england dhulgariirkan ayaana laga dareemay meel boqolaal meel u jirta goobta uu ka dhacay dhulgariirada ka dhaca bartamaha iyo bariga maraykanka ayaa ah kuwa aada ugu yar marka loo eego gobollada galbeed laakiin inta badan waxaa dhulgariiradan laga dareemayaa dhul aada u ballaaran sida ay sheegtay hay-adda sahanka juqraafiga ee mareykanka mareykanka ayaa muddooyinkan dambe la daalaadhacayay musiibooyin rabbaani ah kaas oo uu allah kaga argoosanayo dulmiga ay ku hayaan addoomihiisa dhanka kalena waxaa weli socda debkii isbuucyo ka hor ka kacay magaalada los angeles kaasoo maanta galay isbuucii afaraad oo xiriir ah warkii subax ee warbaahinta alfurqaan waa naga intaa